isaga oo ka hadlayay meel madal ah oo ku taala magaalada nairobi una maxadiraynayay bulsho badan ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka qabaa'ilka ku salaysan ee ka socda dhulka ka baxsan walaayaadka islaamiga ah sheekh musdafa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalka qabaa'ilka ku salaysan ee ka socda dhulka soomaalida ugu horeyn waxa uu sheekha ka digay dagaalkaas jaahiliga ah maadaama dadka dagaalamaya ay yihiin dad muslim ah ayuhalaxiba haddaynu rabno dhibtani inay xallilanto soomaali intay dowlad sheegato macata kililka laydhaha isku wada dar inta soomaaliya xukunto dhiig baa ka socda inta soomaaliya xukuntona dhiigga ka socdaa cid kale maaha waa iyada iyagaa isdilaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanay dadka muslimiinta iyo ilaahay kitaabkiisa isku xukumin jacala allaahu ba'sahum baynahum ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda sheekh musdafa ayaa ka digay dhaqanka jaahiliga ah wuxuuna ugu baaqay jufooyinka iyo beelaha colaadaas la dhexdhigay inay arrintaas ku xalliyaan kitaabka qur-aanka ah haddaynu rabno in uun inaynu badbaadno waa inaynu idhahnaa war waxaynu isku hayno ilaahay kitaabkiisa aan u bandhigno waxaynu isku hayno biniaadamku wuu isqabtaa dhib maaha aadamuhu waa isqabtaa laakiin soomaalidu waa dadka xalkoodu dhibtooda ka dhib badan yahay hal qofaa la dilayaa maxaa xalaynu uga dhignaa saddex ka soo dila war qof bay joogtay qof aan ka wada hadalno maxaa laga yeelaya qofkani dhimay tii allaaba timoo la dil maxaa xal ah waxaa xala in shan reer hebela loo dilo kuwa kalena maxay xal hayaan shan bay naga dileen in toban loo dilo ilaa iyo intaa naarta ku wada gurmaysaan ila meel kale kuma socotaane reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan qolana qolada kale inaanay ka boos badanin sidoo kale bulshadu wuxuu ugu baaqay inaysan ka qayb qaadanin dagaalkan qabiilka ah ee lagu naartagayo wuxuu ku celceliyey in colaadaas lagu xalliyo kitaabka qur-aanka ah intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina inta warkan meelun ka maqlaysana waxaan leeyahay bal waxaad isku daydaa ma ilaahay baa kula weyn mise biniaadamkaa kula weyn ma ilaahay warkuu ku yidhi baa kula weyn mise aadanuhu warkuu sheegayo wuxuu doonabaa kuu sheego ayaa kula weyn aakhire maxaad ilaahay la hortegi dagaal baad kusii ordaysaa waad geeriyoone sow naar maaha ilaahay ow igub naar baan doonaya waxaad la ordaysaa maaha kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus doonaysaan xataa dunawiya aakhiraba haddaydan rabin ee magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inanku awow ahaa intuu eegaybu wuxuu yidhi inankaygani waa sayid waa madax waayo laba fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ku kala qaboojinaya war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslimaa disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyadaa waa kuwa salaatiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culammadee ka agdhadhow meelaha laysku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ku kala celiya dhulka ka baxsan walaayaadka waxaa ka holcaya dagaallo qabiil ku salaysan waxaana sababta dagaaladaas lagu eedeeyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha meelaha qaar waxaa dagaalada ka qayb qaata ciidamada dowladda federaalka waxaan ugu dambeysay oo qaar ka mid ah askarteeda lagu dilay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe